bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعd qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى bab اlqwl cinda dkul اlmasjid wcinda اlkhuruuji minh baabu bayaani lqowli qowlkii caddayntiisii buu u baab yahay cinda dukhuuli lmasjidi masjidka geliddiisa agteeda wa cinda alkhuruuji minhu iyo ka bixidiisa xaggiisa laga baxayo agteeda yacnii waxa la akrinayo wbilisnaadi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu cubaydillaahi alkhaylaaniyu basriyun wa huwa saduuqun rawaa lahu muslimu wanasaa-iyu qaala xadaanaa abu caamir whuwa alcaqadiyu qaala xadaanaa sulaymaan huwa sulaymaan bnu bilaal almadaniyu can rabicata wahuwa rabicatu bnu abi cabdiraxmaan rabicata ra'yi imaam malik sheekhiisa ahaa can cabdilmalik bni saciidi wahuwa almadaniyu alansaariyu hiqat qaala samictu abaa xumaydin wa abaa usaydin yaquulaani qaala rasuulu llahi sal l slama ida dakla axadukum lmasjida midkiin haddii uu masaajidka u galaayo falyaqul ha dhaho allaahuma iftax lii abwaaba raxmatik ilaahu ii fur raxmadaada irdaheeda waidaa kharaja hadduu baxayana falyaqul allahuma innii as'aluka min fadlik ilaahu waxaan ku su-aalanayaa fadligaaga axaadiidta qaar waxay ku dartay bismi illaahi wasalaamu calaa rasuulillaahi in la dhaho kabacdi ducadan la akriyo marka bismi illaahi wsalaamu calaa rasuuli llahi sal l slam allahuma iftax lii abwaaba raxmatika soo bixidana intaan intaa iyo intaan marka xadiidkan muslim waa min ariiqi sulaymaan bni bilaal asoo ka soo saaray ayuu gadaal wuxuu ka yidhi can abi xumaydin aw can abi usayd shaki buu ugeliyey bishaki cumaarat bnu haziya saasuu ku wariyey cinda muslim ayضa waqaala muslim wuxuu yihi markaa samictu yaxya bna yaxya waa sheekhiisa yaxya bna yaxya tamiimi yaquulu katabtu hada alxadiida min kitaabi sulaymaana bni bilaal ayaan ka qoray qaala wuxuu yihi balaganii ana yaxya alximaaniya yaquulu wa abi usayd marka abu usaydna inuu ku daray abu zurcata raasina wuxuu yihi can abi xumaydin wa abi usayd kilaahumaa can الnabiy sal ly slam asaxu labadaba marka nebigu way ka maqleen waana ka wariyeen xadiidkan tarjamadii marka xadiidka daahir waayo mudaabaqadooda baabu اlmri bالsalaati qabla اljuluusi fiihi amarka lays amray salaad qabla اljuluusi inta yani fariisi ka hor fiihi masaajidka intaan la fariisanin ka hor in la tukado is-amridda lays amray waa salaada marka yacnii ama taxiyatulmasjidka ama wixii kale ee markaa salaad qofka uu tukanayo inuunan fariisanin isagoon tukanin wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa malikun can caamir bni cabdillahi bni zubayr can camri bni sulaymin wahuwa zuraqiyu hiqatu min kibaari الtaabiciin can abi qataadata ana rasuula اllahi sal l slama qaala wuxuu yihi ida dakla axadukum midkiin haddii uu soo galo almasjida ay fi lmasjidi falyarkac ha rukuuco ragcatayni laba ragca ha tukado qabla an yajlisa intuunan fariisanin ka hor intaanu fariisanin ka hor ha tukada laba ragco marka amarkii waa kan falyarkac waa ku jiraa amarkan marka ibnu xajar wuxuu yidhi itafaqa a'imat lfatwa calaa ana almra fiihi linnadbi a-imada fadwada waxay isku waafaqeen amarka xadiidkan ku jiro inuu yahay amru nadbin amar sunno ah waa amru wujuub ma aha ibnu rajabna sidoo kale fatxulbaariga wuxuu yidhi a-imada itafaqa man yuctadu bihi qowluhu a-imada yacnii qowlkooda la tirsado oo fadwadooda yacnii lagu dhaqmo wuxuu yidhi waxay isku waafaqeen amarkan inuu sunno yahay oo salaada marka taxiyatulmasjidku inay sunno tahay daahiriyada ayaa marka wuxuu u nisbeeyey inay ayagu qabaan waajib inay tahay ee daahiriyadada imaamkooda dambe ibnu xasmi waajibnima ma arka asaga xataa maxaa yeeley wuxuu leeyahay wax salaad ah oo aan shantaan ahayn oo waajibaya male buu leeyahay wax salaad ah oo aan shantan ahayn oo waajibaya male buu leeyahay marka isaga laftiisa ma la dhihi karo taxiyatulmasjidku inay waajib tahay buu qabaa ma la dhihi karo ayib amarkan marka nadbi baa ku jiro haddaba marka amarkan cumuumka ku jiro idaa dakala axadukum اlmasjida falyarkac rakcatayni qabla an yajlisa cumuum baa wuxuu uga jiraa min jihati kulli daakhilin waqti kasto qof kasta oo masjid soo galo waqtiga uu soo galayo sidou doona ha ahaado waxaa ka muuqdo xadiidkan cumuum ayaa ka muuqanaya oo min jihati kulli daakhilin qof kastoo masaajid soo gelaya salaadaa la amray ayb dhinacaas marka cumuum baa uga jira axaadiid oo waxaa soo aroortay xagga awqaadda iyadana waqtiyaalka qaar inaan la tukanin tilmaamayso oo nahyi uu ku jiro waanaan soo marnay axaadiidtaas axaadiidtaas iyagana cumuum ayaa ku jiro wuxuu uga jiraa min jihati salawaat oo marka la leeyahay awqaadahaas yaa la tukanin maxaa soo gela ayi salaad ilaa lama kala qaadin lama dhihin salaad hiblaaye iyo salaad hiblaaye iyo lama dhihine laba cumuum waayo marka kanna yacni nahyigana cumuumaa ku jiro xagga salaadaha amarkana cumuum baa ku jiro min jihati daakhil qof kastoo masaajidka soo gelayo ayaa ku jiro labadaa cumuum marka masaaligta culimadu ay maraan waxay tahay mid inay cumuumka u daayaan midna ay khasisaan midna inay cumuumka u daayaan midna ay khasisaan imaamu shaafici iyo culimada muxaqiqiintaa sidooda badan waxay caam yeelayaan amarka amarku waxay leeyihin waa caam mar kastood masaajid soo gasho waa tukanaysaa waxay takhsiis gelinayaan nahyiga oo waxay leeyihiin salaadaha la reebay waqtiyada in la tukado salaad kasta ma ahane waa wixii aan sabab lahayn oo sunno mutlaq ah waay ayay leeyihiin markay marka takhsiiska ay gelinayaanna waxay isticmaalayaan xadiidkii nebiga sal alla ly salama labada ragcee duhurka ka dambaysa markay ka tagtay ee dadkii ay mashquuliyeen casirka kadib uu tukaday waqtunahyi halkaas marka waxaa lasoo reebay salaad raatiba ah oo la qallaynayaa lasoo reebay haddii raatibadii tagtay waqti nahyi la qalleeyey min baabi owlaa maxaa noqonaya marka salaaddii horta faradka min baabi owlaahu ilaa haddaad xasuusato casirka markaad tukato kabacdi haddaad ogaato inaadan salaaddii subax saakay tukanin ee fal yusalihaa idaa dakarahaa w markaad istaagay waa tukanin ilaa haddii midii sunnada ahayd basaa la yidhi faradka min baabi owlaahu haddii marka takhsiisaadkaas ou galay nabig waxaa kaloo lagu khasisayaa dabcan faradka oo iyadana weliba la gudanayo oo waxaan soo marnay man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka asalaa qoraacda intaynan dhacin qofkii ragcad casirka kusoo haleelo salaaddii waa soo gaaray qofkaasi qoraxda markay dhacaysa salaaduu ku jiraa soo maha ilaa hal ragcou casir ka soo gaaray qoraxduu soo jeeda saddexdii kalena maxay ku dhaceen iyadoo dhacaysa qoraxda iyadana marka xadiidka nebiga waxau tilmaamayaa in awqaatu nahyi salaada faradka ciriiri markay gasho la tukan karo marka haddii takhsiisaadkaas ay galeen asaa ku fiican takhsiiska ayb marka maslagoodu waxaa weeyaan axaadiid yacni xadiidka oo axaadiisul amri cumuumkooday u dhaafayaan axaadiidu nahyi bay waxay ka dhigayaan caamun maqsuus xanafiyaduna waa cagsiyeen oo waxay yidhaahdeen nahyigaa caam ah oo caamkiisa lama khasisayo salaad walba lama tukanayo awqaatu nahyiga amarkan ayaa waxay leeyihiin caam maqsuusa waay oo amarkan marka maxaa lagu khasisayaa awqaatu nahyi baa laga reebaa oo haddii waqtu nahyi la joogo yaan la tukanin ayay leeyihiin hadba marka fahamkaa saas u kala duwan midba marka caamka marka maqsuuska laga dhigayo iyo kan kale marka nusuusta la fiiriyo qowlka horaa adilada aada ugu xoog badan ee weliba xadiidkii waxaan soo marnay yaa bani cabdimanaaf laa tamnacu axada jaa hada lbeyt yimid wa taafa wasallaa ayata saacatin shaaa reer bani cabdimanaafu ha u diidinina qof beytkan soo galay oo dawaafay ee saacadduu doono ku tukanayo laftiisa marka waa cumuumkii oo las nahyigii oo takhsiis la gelinayo ayb halkaas marka iyada sidaasaa ku jirto ayb mas'alo kale waxa ay tahay haddii uu masaajidka soo galo oo uunan tukanin ee uu fadhiisto tadaarug ma la samayn karaayo qofka inuu inta istaago labadii ragca ou la imaado xadiid ibnu xibbaan ayaa soo arooray macnahaasuuna tarjamtay nabiga sal min xadiidi abi der nabiga sal ll l slam masjidku intuu soo galo fadhiistay markaasu wuxuu ku yidhi rakacta rakcatayni laba ragca ma tukatay qaala laa maya buu yidhi qaala qum farkachumaa istaag ee tuka ayuu yidhi mar haddaad fadhiisato xataa ma dhammaanayso waqtigeeda kaama dhicin haddaa intaad fadhiisato adoon is ogeyn ama ka jaahil ah marka lagu sheego inaad istaagto tukato waa leeda marka middan dambe marka intaan la fadhiisanin waa waqtulfadiilo haddii laakiin la fadhiista oo la kaco kabacdina waa waqti la haleeli karo ayb waxaa kaloo iyadana uu gadaal ka keeni doonaa qofka aan fariiso rabin masaajidka waa soo galay waa marayaa un masaajidka inuu dhex marow rabaa ama qof buu wax u dhiibi rabaa oo wax siin rabaa waa bixi rabaa qofkaas isaga inuu tukadaa say noqone baabuu ku keeni doonaa halkaas aan ugu tegaynaa baabu ruksati ruksadii caddaynteediibuu u baab yahay fi ljuluusi fadhi fiihi masjidka dhexdiisa la fadhiisto iyo walkhuruuji minhu in laga baxo bigayri salaatin salaad la-aan yani wuxuu leeyahay ruksada ku jirta masaajidka in la fadhiisan karo oo laga baxo salaad la-aan ayb marka taxiyatulmasjidkii waajib maaha buu rabaa inuu dhaho wa bihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud wahuwa almahriyu aburabiic hiqatun qala xadaana bnu wahbin can yunusa qaala bnu shihaabin waahbaranii cabduraxmaan bnu kacb bni malik marka zuhri xadiidkan cabdiraxmaan bnu kacb bni malik waa ka maqlay walaalkiis cabdullaahi bnu kacb waa ka maqlay cabdiraxmaankan wiil ou dhalayna waa ka maqlay cabdullaahi bnu cabdiraxmaan bni kacbin can abiihi intaba waa ka wada maqlay ana cabdاllahi bna kacb bni malikin qaala samictu kacba bna malikin baan maqlay yuxadiu isagoo sheekaynayo oo sheegayo xadiidahu xadiidkiisa xiina takhalafa markuu ka haray can rasuuli اlahi sal l slam nabiga fii gaswati tabuk qaala wuxuu yihi wasabaxa rasuulu llahi salى اllahu alayh wali waslama qaadiman nebigu waa soo waabariistay isaga oo soo galayo wa kaana idaa qadima min safarin hadduu kasoo galo wuxuu ahaa badaa bilmasjidi buu ku bilaabayey farakaca fiihi rakcatayni laba ragcou dhexdiisa ku tukanayey uma jalasa linnaasi dadka u fariisanayey falamaa facala dalika markuu sidaa yeelay jaa-ahu lmukhallafuuna kuwii la dibdhigay ayaa imaadeen oo dagaalkii ka haray fadafiquu waxay gudagaleen yactadiruuna ilayhi inay u cudur daartaan wayaxlifuuna lahu ay u dhaartaan wa kaanuu bidcan waamaaniina siddeetan iyo dhowr bay ahaayeen rajulan faqabila rasuulu llahi sal l slama nebigu wou aqbalay calaaniyatahum waxa iyaga ka muuqdo wa baayacahum waana la mubaayacooday wastakfara lahum waana u dembi dhaaf dalbay wawakala saraa'irahum sirtoodiina wuxuu u tala saartay ila llahi tacaala alle ayb marka wawakala iyo wawakala labada dabdib waa qoreen nusqooyinka alla u daayay wixii iyaga u qarsoonaa xataa ji'tu ilaa aan imid falamaa sallamtu markaan salaamay tabasama waa dhoolla caddeeyey tabasuma almuqdabi kii la carogeliyey dhoolla caddayntiisa oo kale qof caraysan dhoolla caddayntiisaoo kaleu ilka caddeeyey uma qaala wuxuu yidhi tacaala kaalay fa ji'tu waan imid xataa jalastu bayna yadayhi ilaa aan hortiisa fariistay halkan waay marka maxalushaahidka dhaca wuxuu rabaa inuu yidhaahda marka kacab waa yimid wax salaada ma tukanin waa fadhiistay nebigana waa arkaa taa marka waxay kutusaysaa salaatu salaada taxiyada waajib inaynan ahayn saasuu rabaa inuu yidhaahdo laakiin hadda halkan de inuu hore usoo tukaday iyo cadamu dikri ma ahan cadamu lficli kaalay fariiso ayuu yidhi inuu de hore usoo tukaday waa dhici kartaa raawigaba inuusan sheegin salaaddii inay jirtay waa dhici kartaa ixtimaalaad baa marka meeshaas ku jiri kara dabcan laakiin isagu wuxuu ka fahmay meeshaan inuunan tukanin falamaa sallamtu markaan markaa faqaala lii wuxuu igu yidhi maa khallafaka maxaa ku dib mariyey oo ku reebay alam takun miyaadan ahayn ibtacta dahraka gaadiidkaagii inaad gadatay soo gaadiidkaagii ma gadanin maxaa ku reebay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii wallaahi baan ku dhaartay low jalastu haddaan fariisan lahaa cinda hayrika adiga heyrka agtiisa min ahli dunyaa oo dadka adduunyada ka mid ah la ra-aytu waxaan malayn lahaa anii sa akhruju min sakhadihi caradiisa inaan ka bixi lahaa laqad ucdiitu waxaa la isiiyey jadalan dood nin aftahanaan ahay buu yidhi walaakin wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waan ogaaday lain xadadtuka alyowma maanta haddaan kuu sheego xadiida kadibin been sheekadeed litardaa bihi saaad igaga raalli noqoto beentaa aada igugu raalli noqoto canii xaggayga la yuushiku waxaa dhow an allaha alla yusqiduka calaya inuu ii kaa carogelinayo wala-in xadadtuka haddaan kuu sheego xadiida sidqin run sheekadeedna tajidu calaya aada iigu caroonaysid fiihi khabarkaa dhexdiisa inii aniga la arjuu waxaan rajaynayaa fiihi runtaas dhexdeeda caf wallaahi ilaahay cafiskiisa wallaahi baan marka allaan raalli gelinaa waay wallaahi baan ku dhaartay maa kuntu ma ahayn qadu weligay aqwaa inaan ka xoog badanahay walaa aysara inaan ka tanaadnimo badanahay minii aniga xiina markii takhallaftu canka adiga aan kaa haray yacnii markaan kaa baaqsaday oo aan kaa haray mar aan ka xoog badnaa ama aan ka maal badnaa ma jirin cudurdaara marka ma lihi faqaala rasuulu llahi sal l slam amaa hada midkaani faqad sadaqa run buu sheegay qum istaag xataa yaqdiya allaahu fiika faqumtu waan kacay famadaytu waan tegay mukhtasarun xadiidku marka waa mukhtasar xadiid aad buu u dheeryahay xadiidkan meelo badan buuna ku keenkeeni doonaa isaga hadda marka wuxuu kala soo baxay meeshaas inuu fariistay nebiguna markaa uu arkaayo baabu salaati aladii yamuru cala lmasjidi midka masjidka marayo salaadiisa caddaynteedii buu u baab yahay waa kan marka qofku hadduu masaajidka iridan kasoo galo iridaasna uu ka baxayo hal yusallii taxiyatulmasjid ma tukanayaa wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilxakam bni acyan wahuwa almisriyu alfaqiih hiqatu nasaa-i bisaa uu wariyey qaala xadaanaa shucaybu wahuwa shucayb bnu leyth qaala xadaanaa leythu qala xadaanaa khalidu wahuwa khalid bnu yaziid aljumaxiyu saksakiyu hiqat faqiih rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can ibni abi hilaali waa saciid qaala akhbaranii marwaanu bnu cuhmaana marwaankan marka ibnu xajar wuxuu yihi daciifun nasaa-i baa u wariye iyo bukhaari fi ladabi اlmufrad imaamu dahabina kaashifka wuxuu ku yidhi mukhtalafun fi towhiiqihi towhiiqiisa waa laysku khilaafay buu yidhi waxaana dhici karta khilaafka inuu u jeedo ibnu xibbaan towhiiqiisa waayo tahdiibulkamaalka ibnu xibbaan cidaan ahayn ma sheegin inay towhiiqisay tahdiibu tahdiibka iyo miisaanlictidaalkana labadaba dahabi ibnu xajar waxay yidhaahdeen qaala abu bakrin alxadaad alfaqiih samictu nasaa-iya yaquulu nasaa-i baan maqlay buu yidhi oo dhahayo waman marwaanu bnu cuhmaan marwaanu bnu cuhmaan yaa waaye xataa xataa yusadaqa cala allahi caza wajalla marwaankan waa ayuu yidhi ilaa marka yacni si markaa ilaahay yacnii waxa uu ka sheegayo loo rumaysto waa kaanahu marka inuu daciifinayo waxba maahan buu rabaa inuu dhaho qisada uu sidaa ku dhahayana waa qiso marka uu isaga sanad uu ku jiro oo uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nebiga alla riyo ku arkay marka xadiidka dabcan nakaara meelo uga jirto calaa suurati shaabin iyo ayaa ku jirtay meelaha marka nakaara ku jirta calaa suurati shaabin iyo laakiin in nebigu uu ilaahay ku riyooday oo uu yihi ra-aytu rabbii fii axsani suuratin iyadu tirmidiganba kusoo marnay waa saxiix xadiidkaas waaye marka uu nasaa-i uu leeyahay waman marwaanu bnu cuhmaan xataa yusadaqa cala allahi marka kaanahu yudacif ana cubayda bna xunayni huwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaliil اlxadiid can abi saciid bn اlmucallaa qaala waa saxaabi kunaa naqduu ila الsuuqi suuqaan u kalihi jirnay calaa cahdi rasuuli اllahi sal ly slama fanamuru cala lmasjidi masjidkaan maraynay fanusallii fiihi waa ku tukanaynay yani annagoo masaajidka marayno intaan masaajidka marno ayaan intaan ku tukanaan kasii soconaynay ayb halkan marka xadiidkan tarjamada iyo mudaabaqadu dabcan waa iska daahir laakiin waxaa u baahan imaamu اlbukhaari xadiid abi qataada markuu warinayay lafdi wuxuu ku wariyey idaa dakala axadukum اlmasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn haddii midkiin uu masaajidka gelaayo younan fariisanin ilaa uu laba ragco tukado marka ahlucilmiga qaar baa meeshaas marka waxay ka qaateen iyagoo xadiidkan ka duulayo ayagoo xadiidkan ka duulayo ayay markaa waxay ka qaateen annahyu inamaa yatanaawalu calaa man kaana yajlisu waxay yidhaahdeen nahyiga oo yownan fariisanin ilaa uu ka tukada nahyigu qofkii fadhi rabo ayuu ku saabsan yahay oo markaa macnuhu waxay tahay haddii aadan nahyiga maxaa ka soo baxayo haddii lagu yidhaha fariisanin ilaa aada tukato laba ragco haddii aadan fariisanaynin inaad iska taagnaa karto oo labada ragco aan markaas lagaa rabin qaara marka culimada meesha saasay ka fahmeen ayb cumarna waxaa ka soo aroortay markuu masaajid inuu maro rabo hal ragco inuu duka jiray marka la yidhaha hal ragco maxay tahayna tadawuc waayu dhihi jiray ibnu cumarna waxaa ka sugnaatay isaga inuu mari jiray masaajidka waxna ma tuka jirin cumar aahaarta cumar iyo laga warinayo saxaabada qaarkood inay hal sajdo ama hal ragco tukadeenna dacfi baa ku jira ibnu rajab sida uu leeyahay xarafka marka mas'aladu waxa ay tahay ninkan masaajidka maraayo ma fariisan rabo haddii marka uunan fariisanaynin amarkan oo labada ragco ma saameyna isaga xarfulmas'ala meeshaas waay markaayb ziyaado marka abu daawuud baa soo aroortay xadiidkaas oo hadda abi qataada waxaa ku jirtay uma liyaqcud bacdu in shaaa ow liyadhab ilaa xaajatihi laakiin inay mudraj tahay iyo waxbaa la ixtimaal iyada lafteeda markaa la geliyey oo ibnu rajab uu sheegay ayb kadib ibnu rajab wuxuu yidhi wa amaa man mara cala lmasjidi qofka masjidka maraya fahal yustaxabu lahu dukhuulu ilayh inuu galo liqasdi salaati fiihi inuu u galo ma leeyahay markaasuu yidhi laa naclamu fi dalika ilaa maa rawaahu saciid bnu abi hilaal waa kan ma ogin uu yidhi xadiid mas'alada kusoo aroora ilaa xadiidkan ma ahane saciid bnu abi hilaal markaa xadiidkan buu sheegay markaasuu wuxuu yidhi kharajahu الnasaa-iyu wabawaba calayhi wuxuu ku baabeeyey salaatu اladii yamuru fi اlmasjid wamarwaanu bnu cuثmaan qaala fiihi اlimaamu axmed laa yucrafu qaala abu xaatim araazi daciifun marka xadiidkan bis baa kusoo arooray qofka inuu masaajidka mara rabo inuu ku tukado ama uu salaad markaa masaajidka inuu ku tukado intuu ula qasdo uu baxo markaas muruurka dartii inuu u taxiyo iyo inuu leeyahay kanaa kusoo arooray kanna dacfiga ayaa ku jiro ayb ayb baabu targiibi fi ljuluusi fi lmasjidi waintidaari salaati isku boorin caddaynteed ayuu u baab yahay filjuluusi laysku booriyey fadhi fi lmasjidi la fariisto waintidaari salaati iyo salaaddii sugashadeeda wabihi qaala aqbaranaa qutaybatu can malikin can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra ana rasuula اllahi sal l slama qaala ina almalaa'ikata malaa'igta tusalli calaa axadikum midkiin waa ku sallinaysaa waa u ducaynaysaa maadaama fii musallaahu intuu meeshii uu ku tukaday uu joogo alladii sallaa fiihi uu ku tukaday maa lam yuxdid haddii uunan xadain taquulu waxay dhahaysaa malaa'igtu allahuma kfir lahu allahuma arxamhu markaa targiib baa ku jira inuu masaajidka ifadhiyo wabihi qaala aqbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa bakr bnu mudar can cayaash bni cuqbata wa huwa saduuqun ana yaxya bna maymuun wahuwa alxadramiyu lmisriyu saduuqun lakin ciiba calayhi shayء yatacalaqu bاlqaضاء isaga sidiisa waa u saduuqda qaala samictu sahlan isaaciidiya ayaan maqlay buu yidhi yaquulu samictu rasuula اllahi sal l slam man kana fi lmasjidi qofkii masaajidka dhexdiisa ahaado yantadiru salaata isagoo salaad sugayo fahuwa fi salaati salaad buu ku dhex jiraa xagga ajarka salaaduu ku dhex jiraa xagga xugunka ma aha ilaa wax waa cuni karaa wax waa cabi karaa hadal waa dhihi karaa xagga ajarka waaye marka fahuwa fi salaatin qaala baabu dikri nahyi nabiyi sala allahu alayhi wasalam can asalaati fi acطaani اlibil rasuulka sala allahu alayh ali wasalam reebitaanka reebitaankiisii sheegiddiisii ay u baab yahay cani salaati ou reebay salaad lagu dukado fii acطaani اlibili geela meelaha uu farfariisto alcaan alcaan waxaa la yidhaha qurbu lbi'ri ceelka geela laga waraabinayo meesha u dhow oo marka geela la cabsiiyo biyihii ou cabo ou waraabo marka uu ka baxo oo u banneeyo dadka kale soo aroorayo loo banneeyo oo geelii marka meelaan ceelkii ka fogeyn ou fariisiiyo si uu markaa mar labaad haddana biyihii ugu soo celiyo ugu laabto ugu soo laabmo meeshaas uu fariisanaya catan la yidhaahdaa ee catanku xerada ma aha dadka qaar marka xeraday ku fasirayaan imaamu shaafici iyo luqawiyiintu waxay yidhaahdeen catanku ma'wal ibil ma aha meesha geelu ou moorada u ama xerada u ah maahane waa meesha marka uu biyaha cabayo kalka labaad marka u laabanayo intuusan laabanin meesha lagu haayo la fariisiiyo hay ha meeshaas la fariisinaya cadan la dhahaa marka halkaas in lagu tukadaa marka la diida ayb sida ugu badan marka luqada saasay u badan yihiin wbihi qaala akbaranaa cmru bnu caliyin huwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan can ashcaa can اlxasan can cabdillaahi bni muqafal ana rasuula اllahi sal l slama nahaa can isalaati buu reebay salaad lagu dukado fii acdaani اlibil geela meelaha la farfariisiiyo marka uu rakaadanayo marka xasan cabdullahi bni muqafal wuu ka maqlay muslimaana xadiidka yani uu ku sugan yahay riwaayat lxasan can cabdillahi bni muqafal iyadu marka way ansaxday midaas saa darteed xadiidku waa saxiix cillada marka maxay tahay oo loo reebay acdaanu libil in lagu tukado cillada marka ibnu xibbaan wuxuu saxiixiisa ku wariyey ibnu maajahna uu wariyey fainahaa khuliqat min ashayaaiin wuxuu leeyahay waxaa laga abuuray shayaaiin geela shaydaan baa laga abuuray shaydaan baa laga abuurayna macnaheed marka cilladaa darteed waayo waxa loo diiday in meesha loogu tukado waxaan soo marnay abwaabtii marka hadda aadaanka iyo aan ku jirnay waadigii salaada ay uga tagtay nebiga asxaabtiisa waa kay ka guureen waa tii laga guuray muxuuna ku cileeyey waa waadi ina hada waadin xadarahu shayaan shaydaana xaadiray wuu ka guuray marka nebiga sal l slam tii oo kale marka midana la midtoo meelaha inaan lagu tukanin fa inahaa khuliqat min ashayaaiin ibnu qutayba marka fasiray khuliqat min ashayaaiin waxa laga wado oo wuxuu ku fasiray biannahaa khuliqat min jinsi maa khuliqat minhu shayaaiin wixii shayaadiinta jinsiga laga abuuray oo kalea laga abuuray iyada marka waxaa kaloo soo aroortay inahaa inahaa khuliqat min acyaani shayaaiin min acyaani shayaaiin ayaa laga abuurayna waa soo aroortay macnuhuna markaad wuxuu noqonayaa qowlka ibnu qutayba macnaha in dabkii jinka laga abuuray wax ka mida maadadaa isaga in laga abuuray kii asalka u ahaa asalkii marka saa looga abuuray kuwan dambe laakiin dee asalkaasay kasoo jeedaan oo iyaga marka dabcan waxaa isu tegaya marka lab iyo dhadig saasay hadda ka dhalanayaan sida jinkaba uu yahayba ee jinnigaba asalkiisaa dab laga abuuray soo maha kuwan hadda dhalanaya marka iyaga waxay ka dhalanayaan dabcan lab iyo dhadig unbay ka dhalanayaan macnahaas oo kaleo ibnu qutayba uu sheegay anahaa khuliqat min acyaani shayaaiina turiidu waxaa loo jeedaa nawaaxiha wa jaanibuhaa dhinacyadiisa iyo nawaaxideeda iyo ayaa laga abuuray carabtuna waxaa caado u ahayd waxay ku andacoon jireenay aaminsanaayeen ana liljinni ibilan bibilaadi اlxuush oo waxay dhihi jireen hadihi ibilun xuushiyatun waxay ka wadaan marka sida shayaadiintu did iyo waxa ay u qabaan iyo fudayd ayaa aya geeluna ou dida waxaa kaloo marka suuragal noqon karta de asalkii in naar laga abuuray kuwan dambeba saaha u abuurmaan adu warar saas oo kalea ku jira ayb oo marka in la yidhaha darbun min aljinni oo ayagu carabtu ay saas ka qabeen ama in la yidhaahdo khuliqad asalkoodii baa waxaa laga abuuray dab maadadii laga abuuray shaydaanka wax ka mida si halkaas marka in la yidhaahdo macnahaas unbaa marka cillada ugu roon ay tahay ayb khaaabi isaga waxauba leeyahay inamaa nusiba ila aljinni lima fiiha min annifaari washuruudi carabtana wax kastoo didmo badan jinni bay iska dhahaan ayb oo kullu maaridin shayaan ayay dhahaan marka khaaabi calaa tafsiiri lkhaaabi marka jinni baa laga abuuray maxaa laga wadaa waa isshabahaan waay xagga didmaday isku shabahaan khaaabi baa wato abu cubayd isaguna wuxuu leeyahay alqaasim ibnu salaam almuraadu anaha fi akhlaaqiha wa abaa'icihaa tushbihu shayaaiin geela akhlaaqdeeda iyo abaa'icda ayay shaydaanka ka shabahnaan saasaa macnahaas waa la sheegay waxaa kaloo laysku khilaafay salaada lagu dukado hal tasixu akharu ahli lcilmi inta aanan salaada ma ansaxdayba aanan gelin aslan marka geela acdaanul ibil in lagu tuka karo inaan lagu tukan karin hadda xadiidkan wuxuu sheegaa inaan lagu tukanin bukhaari laakiin muxuu xadiidkan ma warinin bukhaari bedelkiisa wuxuu baabeeyey asalaatu fii mawaadici alibil geela meelihiisa in lagu tukado markaasu wuxuu keenay axaadiidtii nebigu inuu hal hortiisa intuu ku gudbiyey oo markaa yacnii uu sutro ka dhigtay ratiga korkiisa inuu salaatulwitri uu ku tukaday salaaddii yacnii tadawuc inuu ku tukaday asagii korkiisii haddiiba lagu tukanayo de meeshiisi mowdiciisii waa lagu tukanaaba binaan calaa dalika culimadaa marka waxay qabaan in lagu tuka karaba oo axaadiidtan marka iyaga waxay ka hormarinayaan kuwaas sida fiican laakiin waxay tahay akharu ahlilcilmina ay ku tageen acdaanu libil ayaa la diiday marka laakiin geela ratiga sutra laga dhiganayo ama isaga korkiisa marka lagu tukanayo waa ka duwan tahay meel geel farfariistay maaha meesha lagu tukanayo markaas hal xabo sutro laga dhigtay mid la fuushan yahay oo lagu soconayo kale iyo in lagu tukado iyo iyo ismalahan bay leeyihiin meeshii uu farfariisanayo ayb salaada marka akharu ahlilcilmi hadday qabaan inaan lagu tuka karin nahyiga ay qabaan salaada lagu dukadaa ma ansaxaysaa axmed baa wuxuu qabaa filmashhuuri canhu inaynan ansaxaynin inta kale akharu ahlilcilmina waxay qabaan salaada waa ansaxay maca alisaa'ati qofkan laakiin karaahu ku dhacaya laakiin salaada waa ansaxay sideeda ayb laakiin kollaba waxa loo reebay ma aha najaas meesha geela fariista yaa lagu tukanin waa najaas macnaheedu ma aha ee cillada fa inahaa khuliqat min ashayaadiin xadiidkaaba sheegayba ee najaas inaynan ahayn waxaa ku tusay ariga waa la ogolaaday xeradiisa in lagu tukado geeli marka waa in macno kale loo diiday arrintu maahan digada geela ayaa najaas ah iyo wax ku saabsan ma ah ayb aduu mabaaxidtaas baa marka xadiidkan ku jirto alruqsatu fi dalika ruqsada arrinkaa yacni kusoo arooray ayuu u baab yahay baabkan wabihi qaala akhbarana alxasanu bnu ismaaciil bni sulaymaan wa huwa abu saciid almisiisiyu hiqatu rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa hushaymu wahuwa bnu bashiir qaala ahbaranaa sayaaru wahuwa abulxakm alcambariyu abu sayaar wardaan ayaa magaciisa la yidhaha hiqatun rawaa lahu asxaabu اlkutubi sita can yaziid alfaqiir can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu lah sal l slam jucilat liya alardu dhulkii waxaa la igaga dhigay masjidan masjid iyo watahuuran meel lagu dahaaro qaato aynamaa meel kastoo adraka rajulun qof uu soo haleelo min ummatii ummadeyda asalaata salaada uu kusoo gaaro sallaa waa ku tukanayaa isaga marka xadiidkan jucilat liya alardu cumuumka ku jiro iyo aynamaa adraka rajulu min ummati salaata sallaa ayuu wuxuu ka fahmay ruqso oo xerada ge- meesha geela farfariistana ardaday ka mid tahay taasuu saasuu rabaa marka laakiin de saniicu waa kan in cumuum uu ku jira waay Cu- kii horena waxaa weeyaan waa khaas buu ahaa leanna midka hore meel mucayan uu ka hadlaya kanna wuxuu ka hadlayaa dhulkoo dhan yuxmalu lkhaasu cala alcaam ayb. laakiin waxaa laga yaabaa de ahlucilmiga qaar inay ka fahmayaan iyagu sidan oo saa u keenay meesha marka dariiqadiisa waxaa moodaa marka waxaa ku jira mararka qaar xadiidkii isagoo khaas ah buu keenayaa ruqsadiiba wuxuu ka dhigayaa mid caam ah marka qaala baabu salaati cala alxasiiri darinta korkeeda in lagu tukado wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala bihi qaala akhbaranaa saciid bnu yaxya bni saciidin اlumawiyu wahuwa hiqat qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alansaariyu can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata can anas bni maliki ana uma sulaymin sa'lat rasuula اllahi sal ly slam nabigay su-aalataan yatiiha inuu u yimaado fayusaliya fii beytiha gurigeeda uu ku tukado fatattakhidahu musalan meel ay ku tukata ay ka dhigata meeshaas marka faataahaa waa u yimid facamadat ilaa xasiirin derin ayay u qasaday ay xaggeeday aaday fanadaxathu bimaa-in biyo ayay ku firfirdhisay derintii marka weliba derin markaa duugowday bay ahaydoo ee min duuli maa lubisa intii markaa la isticmaalay dherarkeeda darteed ayay la madmadoobaatay marka biyay ku firdhisay fasallaa calayhi nebiga waa ku tukaday derinta korkeeda wasallow macahu way la tukadeen xadiidka marka waxaa laga qaadanaya in darin lagu tukan karo oo qasab aynan ahayn wejigaaga carada inay inuu taabtaa qasab ma aha oo marka haddaad maro dhulka dhigto ama derin dhulka dhigto ama roog dhulka la dhigo laa ba-sa ayb bacdu ahlilcilmi baa marka waxay ku tageen su- asujuudu cala alardi afdal oo waxay leeyihin nebiga dhulka madaxu dhulkau dhigi yuu dhigan jiray sida badan ibnu mascuudna wuxuu ahaa kaana laa yusallii calaa shayin ilaa cala alardi ibnu mascuud shay korkii kuma tukan jirin ilaa dhulka unbuu ku tukan jiray wejigana dhigan jiray baabu salaati cala alkhumrati khumrada sajaayadda in lagu tukado wuxuu kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay alkhumratu waxaa la yidhaahdaa tafsiirkeedana uu ku yimid fii bacdi riwaayaat alxasiir alkhumratu walxasiiru sawa waa sajaayad marka caw iyo wax lagas laga falkiyey imaam axmedna sidaas ayuu ku fasiray abu cubayd wuxuu yidhi alkhumratu shay-un mansuujun waa wax la sameeyo la tolo yucmalu waxaa laga sameeyaa min sacfi الnakli wa yurmalu biاlkhuyuud waxaa laga sameeyaa geedka timirta ee cawdiisa ayaa laga sameeyaa marka waxaana loo sameeyaa si markaa ee diilimo oo kale ah loo sameeyaa yacni waa la taxaa haddana dhinacaana laga taxaa haddana dhinacaana laga taxaa ama ballar ballara loo taxayaa baxaysu qofka markuu ku seexdo waxaa ku sawirmaya marka khuduudkiiyo jiidjiidan ayb waa un derinta un macnahaas isagana ka macneeyey inta badanna wuxuu yidhi waxay la eg tahay buu yidhi calaa qadri maa yusjadu maa yasjudu calayhi lmusalli qofka dukanayo intii uu ku sujuudi kara bis waay waa salliga hadda waxaan naka aan dhahno oo kale waa salliga yarka ah oo qofka halka qof uu kus inta uga sujuudo dherer la eg وبه qال أخبرنا إسماعيل بن مسعوud qال xdثna khالد عن شعبة عن سليمان عن yعnي الشhيبانية wa سليمان بن أبي سليمان فyروز الشhيباني عن cبدالله بن شداد عن مyمونة أنa رsuuل الlhi صلl ل سلم kana يصلي عlى الkhمرةi سجاayada ayuu ku tukan jiray korkeeda marka سجاayadii waa in lagu tukan karo saan تrjamaduna waa saas bukhaarina saan oo kale u baabeeyo baabu الصلاaةi عlى الxصير haddana wuxuu ku xijiyey baabu الصلاaةi عlى الkhمرةi baabu salaati cala almimbari mimbarka korkiisa in lagu tukado wixii ku yimid wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa yacquub bn cabdiraxmaan wahuwa almadaniyu hiqatu qaala xadaanii abu xaazim bni dinaar abu xaazim bnu dinaar waa salamatu bnu diinaar ana rijaalan rag atow waxay u yimaadeen sahla bna sacdin asaacidiya bay u yimaadeen waqad imtarow iyagoo ku dooday filmimbari mimbarka min macuuduhu geedkiisa iyo qoriga laga sameeyey muxuu ka ahaaday fasa'aluuhu can dalika arrinkaabay su-aaleen faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee inii aniga la acrifu waan garanayaa mimaa huwa ay mima huwa waxa uu laga sameeyey walaqad ra-aytuhu waan arkay awala yowmin maalintii ugu horreysay wadica la dhigay oo awala yowmin maalintii ugu horreysay oo jalasa calayhi rasuulullahi sal l slam nebiga uu ku fariistay arsala rasuulullahi sal l slama ilaa fulaanata nebiga wuxuu u cidiray hiblaayo imra'atin haweeney qad samaaha sahlun ou magacaabay an murii ghulaamaki ay murii far ghulaamaki inankaaga annajaara loox qoraha ah an yacmala lii inuu ii sameeyo acwaadan yacnii alwaaxyo yani tiirar ajlisu calayhina korkooda aan ku fadhiisto idaa kallamtu nnaasa dadka markaan la hadlayo fa amarathu way amartay fa camilahaa waa sameeyey min darfaa'i alghaabati buu ka sameeyey haabada meesha la yidhaahdo geedkeeda geedaha ka baxo ee geedka dhuurka la yidhaahdo ayuu looxyadii ka qoray uu ka sameeyey alghaaba marka waa meel magaceed haabaduna marka waa juruf meesha madiina juruf la yidhaha cinda nihaayati uxud buurta uxud markay dhammaato nihaayadeeda ayay ku taallaa oo alghaaba ayaa la dhihi jiray waa meel marka kayn ah oo magacaasna calam uu u yahay haabada marka geedaha ku yaalee dhuurka ah ayuu marka ka sameeyey uma jaa-a bihaa waa ula yimid fa arsalat bihaa ilaa rasuulilahi sal l slam nabigay u dhiibtay fa amara bihaa wou amray fa wudicat haahunaa meeshan baa la dhigay uma ra-aytu rasuula allahi sal l slam nabigaan arkay raqiya isagoo koray fa sallaa calayha waa ku tukaday korkii mimbarkii korkiisa wa kabara waa kibaartay allahu akbar buu yidhi wahuwa calayha isagoo mimbarka saaran korkiisa uma rakaca waa rukuucay wahuwa calayha iyagoo isagoo alwaaxyadii saaran mimbarkii uma nazala waa soo degay alqahqara gadaal gadaal isagoo markaa dibdib u guranayo leanna maxaa yeele hadduu soo jeesto qibladou ka jeesana marka gadaal gadaalo usoo jeestay ilaa mimbarkii laguma sujuudi karo isaga isagoo mimbarkii saaran leanna waa jaranjarayaal kala koreeyo uma rakaca uma nazla alqahqara fasajada fi asli اlmimbari mimbarka marka asalkiisii ayuu markaa ku sujuuday salka fii asli lmimbar waxaa laga wadaa meesha uu dhulka ka haysto hadda mimbarkan waa kana oo kale halkaas waa meesha uu dhulka uu ka haysto ayuu ku sujuudaya markaa nebigu dhulkuu ku sujuudayaa markaas dabcan salkiisa ayuu ku sujuuday uma caada waa laabtay falamaa faraqa markuu dhameeyey aqbala cala annaasi dadkuu ku jeestay faqaala yaa ayuha nnaas inamaa sanactu hada sidan ayaan sameeyey lita'tamuu bi inaad igu dayataan aniga walitacallamuu salaatii iyo inaad salaadeyda barataan marka mimbar korkiisa in lagu tukan karo waa laga qaadanaa waxaa kaloo laga qaadan karaa dhaqdhaqaaqa yarka ah ee yasiirka ah inuu bannaan yahay fi salaati salaada dhexdeeda haddii uu badan yahayna uusan isku xiginna dhib ma laha isagan haddii uu badan yahay laakiin uunan isku xigin dhib ma laha waxaa kaloo laga qaatay litacliim inuu imaamka meel kore u fuulo oo ma'muumiintana ay ka hooseeyaan litacliim waa bannaan tahay laakiin ligayri tacliim ka waran ma bannaana ay leeyihiin culimada in badanoo ka mid a waxay leeyihiin imaamku inuu ma'muumka inuu hooseeyo oo imaamkuna uu meel kore uu saaran yahay waxay leeyihiin markaa litacliim ou nebiga hadda sidaan u sameeyey o ilaa mar sidiisa kaloo caadigaa wuxuu ahaan jiray inuu dhulka uu markaa ku tukanayay haddii laakiin cagsi ay noqoto ka waran imaamkii baa hooseeyo ma'muumkii waa koreeya taas dhib ma leh way bannaan tahay iyada leanna maxaa yeele markuu ma'muumka koreeyo waa arki karaa soo maaha imaamka waxa lagu dayanayana waa imaamka isaga oo in la arka la rabo laakiin hadduu imaamkii meel kore kaa saaran yahay adigiina aada hooseyso ma arki kartid haddii imaamkii aan lala soco karinna dee itimaamka waxbay u dhibi kartaa waxyaabahan marka dee microfonadan iyo mar walba mikrofoonadu saalix ma noqonayaan waxaa la rabaa yani imaam ma'muumiintii wax kamida inay imaamka u jeedi karaan ayaa la rabaa marka saas oo kale marka ma'muumku inuu koreeyo dhib male imaamka uu hooseeyo laakiin in imaamku koreeyo ma'muumkiina hoos uu ku tukanayo ee ma'muumku muxuu ujeedaa markaas waxba maba ujeedayn ayb middan marka nebigu wuxuu u sameeyey isaga salaadiisa in la arko maadaama meel kore uu saaran yahay dadkana markaa dhulka ay joogaan ee inay markaa arkaanbu ugu talagalay laakiin hadduu dabaqa kore oo kale sadxiga imaamku uu fuulo hoos qofka joogo maba arki kara imaamkiina waa ku dhib inuu arko wuxuu u baahanayaa marka inuu madaxa kor u taago uu adba markaa kor uu fiiriyo salaadana kor in la fiiriyo mma u fiicno ayb baabu salaa marka imaamka imaamuumka waa ku kala duwanaan karaan meelaha laakiin kala duwanaanshadu waa in imaamku ounan ka koreynin ma'muumka qaala baabu salaati cala alximaari salaada dameerka korkiisa lagu tukado caddaynteediibuu u baabyahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybata bnu saciid can maliki can camri bni yaxyaa can saciid bni yasaar can ibni cumara qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan arkay yusallii calaa ximaarin dameer isagoo korkii ku tukanaya wahuwa mutawajihun ilaa khaybara khaybarna uu u jeedo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa ismaaciil bnu cumara qaala xadaanaa daawuud bnu qays can moxamed bni cajlaana can yaxya bni saciidin can anas bni malikin radia allahu canhu anahu ra'aa rasuula اllahi sal l slam nebigu u arkay yusallii calaa ximaarin isagoo ku tukanaya wahuwa raakibun ilaa khaybara khaybarna uu u fuushan yahay wlqiblatuna khalfahu qibladuna gadaashiisa ay tahay qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa-i marka wuxuu yidhi maa naclamu ma ogin axadan axad taabaca camra bna yaxyaa camr bna yaxyaa inuu ku mutaabiceeyey calaa qowlihi yusallii calaa ximaarin taas cid camr bnu yaxyaa ku mutaabicaysay ma ogin buu leeyahay oo camr bnu yaxyaa unbaa marka sidaa wariyey ayb waxadiiu yaxya bni saciidin kan waay marka xadiiu yaxya bni saciid midka dambe wa waxadiidu yaxya bni saciidin can anasin alsawaabu mawquufun waxaa sawaab ah marka inuu mawquuf yahay marka mawquuf weeyaan marka anas baa sidaa yeelay waay ee nebiga sal ll l slama ma aha marka xadiidkan haddii la dhihi lahaa waa mutaabaceyna kii hore wuxuu ku leeyahay kan waa mawquuf oo nebiga ma ku saabsana laakiin xadiidka marfuuca ah camr bnu yaxyaa cid ku mutaabacaysay ma jirto ayb sidaa buu yidhi oo xadiidka maalik iyo ibnu cuyayna iyo cabdulwaarif iyo wagayru waaxidin min athiqaati baa can yaxya bni saciid ka wariyeen wuxuu yidhi ra'aa anasan yusallii calaa ximaarin ay mawquufan qaala albukhaariyu fi اtaariikhi wahuwa asaxu bukhaarina marka sidaan nasaa-i leeyahay oo kale uu yidhiyo mawquufkaa asax ah daara qudnina sidaa oo kale ayuu yidhi bukhaarina saxiixa wuxuu ku wariyey iyo muslim can anas bni siriin qaala talaqaynaa anasa bna malikin xiina qadima shaam fatalaqaynaahu bicayni tamri fara'aytuhu yusallii calaa ximaarin wawajhuhu min da ljaanibi yani can yasaari lqibla wejigiisa qiblada bidixuu ka xigay faqultu ra'aytuka tusallii ligayri lqiblati markaasaa waxaan ku yidhi qiblada meelaan ahayn inaad tukanaysaan ku arkayaaye faqaala lowlaa anii ra'aytu rasuula اllahi sal l slama facalahu lam afcalhu haddii aanan arki lahayn nebigoo sameeyey ma sameeyeen yani salaad sunno oo dukanaayo marka raaxilada korkeeda marka waa ka jeesan karaa qiblada marka warkan dambe laakiin mama wuxuu ka wadaa dameerka isagoo saarana yani nebiga inuu uga dayanayo dameerkii iyo salaadii qibladii uu ka jeestay ahaahir marka su-aasha ayaa lagu khasisaa leanna su-aashaa waxay ku saabsanayd hayri lqibla inaad u dukanaysaan ku arkaa ee nebigan ka arkay waay saas maxaa laga arkay qiblada meelaan ahayn in isag u tukanayo isagoo gaadiid saaran laakiin dameer inuu gaadiidka ahay isaga ma sheegin ayb marka dameerkii gaadiidki dameerku hadda ku tukashadiisa da orana waxaan malay inaan usoo marnay dhididkiisa iyo waxyaabaha wax dhiba ma najaas maaha isaga oo xayawaan oo marka najaasatlcayn ma aha in lagu tukadaa marka wax dhiba male in la koraaba hadday bannaan tahay marka dhib male yani ku tukashadiisa laakiin hadda isagoo ada xadiidkuu ka hadlay ayb meeshan marka qoladan kitaabka waxay leeyihin xadiidka hore calaa ximaarinta lam yutaabac calayhi camru bnu yaxya kama qaala النasaa-iyu wabnu cadiyin wاdaara quطniyu fi اlilzaamaati wالtatabuc lanna xadiidka muslima wariyey waqaala wuxuu yihi daara quطni waman rawaa ana الnabiya sal ly slam salaa calaa ximaarin fahuwa wahamun ama fahuwa wahima waa wahmiyey wasawaabu min ficli anas طيب هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد